أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon xiisadda u dhexaysa dowladda xabashada etoobiya iyo jabhadda t b l f tigre ayaa sii xoogaysatay xilli colaad daran ay ka jiraan gudaha dalka etoobiya f b i da maraykanka ayaa sheegtay in muwaadin soomaali ah laga soo qafaashay magaalada muqdisho lagana deejiyey magaalada washington ee dalka maraykanka qoysas ku dhaqana magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulbooba kooxda ardada ay kula dhaqaaqday qoysaskaasi shil gaari oo sababay khasaare xoogan oo naf iyo maalba isugu jiro ayaa ka dhacay dalka uganda kulan u dhexeeyey maktabka xisbada wilaayadda islaamiga bay iyo hormuudka bulshada ayaa ka dhacay degmada buurafulaay ee wilaayadda islaamiga ah ee bay munaasabo lagu daafurayey madaraso cusub ayaa ka dhacday degmada jilba ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe wilaayaadka islaamiga ah ee gedo iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah oo taariikhdii hijiriguna ay tahay afarta bisha safar kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan iyo isagii oo dhan xiisadda u dhexeeya dowladda xabashada etoobiya iyo jabhadda t b l f ee tigre ayaa sii xoogeysatay xilli colaad daran ay ka jirto gudaha dalkaasi khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda etoobiya iyo maamulka tigre ayaa mar kale sii xoogeysanaya iyadoo labada dhinac ay isdhaafsanayaan eedeymo culus oo muujinaya in kalsoonidii ka dhalatay heshiiskii nabadda ee britoria uu sii wiiqmayo xiisadan cusub ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in gobolka uu mar kale u jeesto isku dhac hubaysan maamulka tigre ayaa ku eedeeyey dowladda abiy axmed inay abaabushay isku soo bax lagu sheegay mid nabadeed si loogu wiiqo mowqifkii shacabka tigre sidoo kalena waxaa maamulka uu ku andacooday in dowladda federaalku wado diyaargarow ciidan weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah iyo weliba olole sumcad dil ah oo ka dhan ah shacabka tigre dhanka kale qabanqaabayaasha dibadbaxa oo isku magacaabay golaha nabadda iyo isbeddelka tigre ayaa sheegay in ujeeddada isu soo baxa ay tahay in lagu dalbado hirgelinta heshiiskii britoria joojinta askaraynta khasabka ah ee dhalinyarada iyo in xal nabadeed loo helo xaaladda bani'aadnimo midda dhaqaale iyo amni ee ka jirta gobolka xiisadda ayaa sii xoogeysatay kadib markii golaha deegaanka tigre uu ku dhawaaqay in heshiiska britoria uusan mar dambe noqon karin saldhig lagu xaliyo khilaafka isagoo dowladda federaalka ku eedeeyey inay hor istaagtay fulinta heshiiska dowladda federaalka ayaa iyaduna t b l f ku eedeysay inay xiriir la leedahay eritrea iyo suudaan eedaas oo ururka t b l f uu si cad u beeniyey f b i da maraykanka ayaa sheegtay in muwaadin soomaali ah laga soo qafaashay magaalada muqdisho laga dejiyey magaalada washington ee dalka maraykanka marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya war rasmi ah oo ka soo baxay booliska federaaliga dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in loo soo gacangeliyey muwaadin soomaaliyeed oo dhowaan laga qafaalay magaalada muqdisho saraakiil ameerikaan ah ayaa u sheegay shabakadda fog news in habeen hore magaalada washington laga dejiyey cabdikariin iidle oo bishii lasoo dhaafay maleeshiyaadka ashaadalo dirirka kooxda riddada soomaaliya ay ka qafaaleen gurigii u ka deganaayo deegaanka garasbaarley f b i-du waxay cadeymaha cusub ku sheegtay in muwaadinkan uu dhowr isbuuc ku sugnaa xerada xalane halkaas uu ku yaal saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin soomaaliya taas oo ka dhigan in halkaas lagu tacdiibinayay kadibna si toos ah loogu gudbiyey maraykanka cabdikariin iidle ayuu maamulka donald trump ku haystaa waxa uu u yeeray xatooyo maaliyadeed iyo dembiyo kale arrinta xusidda mudan ayaa ah in helada dhibanaha iyo warbaahinta u sheegeen in maleeshiyaadka kooxda riddada ay ka been sheegeen kiiska cabdikariin oo yidhaahdeen annaga ayaa gacanta ku haynaa kadibna ay ogaadeen in maraykanka loo gacangeliyey maamulada ashaadalo dirirka ah ee ka jira soomaaliya ayaa caan ku ah in dadka soomaaliyeed ka iibsadaan gaalada dalka kusoo duushay mahadsanid marwaan qoysas ku dhaqana magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob oo kooxda ardadu ay kula dhaqaaqday qoysaskaasi sidaas saadaq moomin uu ku waramayo qoys ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda burka dikow ee ka tirsan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in kooxda riddadu burburin kula dhaqaaqday guryihii ay deganaayeen dhismahan la dumiyey ayay sheegeen in ay sharciyad u haystaan markii ay ku doodeen dukumentiyo iyo cadaymo muujinaya lahaanshiyahooda ay sheegeen in la handaday dadkan maantida ah ayaa intaas ku daray in cagafta la geliyey hoygii ay ku dhaqnaayeen iyadoo ay ku sugan yihiin wixii agab ahaa ee yiilayna lala baabi'iyey qaar ka mid ah dadkan dhibanayaasha ah ayaa sheegay in xabsi la geeyey halka kuwo kalena jirdil loo geystay degmo waa tagnay waraaqayna maalubey yaaliin gobolay yaaliin dowladda hoose yaaliin degmaday yaaliin saldhigaati waa yaaliin dadan sharcigaba aqoon haddii kale aan rabinba oo ayuu rabaa inay ayagu waddanka lahaadaan annagana nol ka barakiciyaana haysta dhibaatada noocaanaana haysta xafiisyadana waraaqayna waa yaalla kuwii u dambeeyna waa kuwa hadda aan idiin soo gudbayno horoo banaadir aan ku dhashay ilaa intaana waa jooga sideetan sanna waa jiraa tobankii degmo oo gobolka banaadir oo horaan ku dhex dhashay ku dhedhexweynaaday muqdisho aana jooga hadda dhul markii hore aqal soomaali ahay kadibna cariish gaaray kadibna guri shubag laga dhigay aab inta laygu yimidaa layga jejisho intaas aan sugaayay saldhigga haddaan geyna ana kaaba nala xiray oo dhan war dadkaa dilan wax laga qabto waatan fayala xoog baa la yidhaha islaantan waa la garaacay gurigeedii lagu kor jejebshay agabkeedii oo dhan baa dhulka la gelshay anaga sidoo kale saan u deganay guriga agabkii oo dhan hata biilka carruurta reer haashiin ku jiraa guriga waa lagu masaaxay qorana waanu na afsaarshay maxay tahay soomaali maan ahay anigu ma dadka islaamka waddanka lahaana ka mid ahayn maxay nagu qabata waxaani waxaan rabnaa dhulka burka diikow ku yaallo anakaa iskale xaqaan u leennahay anakaa gadannay xoolahaynaan kala baxnay sharciyaan u leennahay wadda kuma jirno jid dowlad kuma jirno oo basiib ma nahin hantideediiaan dayaa sidii mukulaal maalin walba waxaa qaataa laygugu jawaabo waaya nin toban la silay cadeen dad soo qabtay nin ku toogtaa qaataa laydhihi waaya hantideedii soo u qaadaha muugaab soo u qaadaha mudday soo u siiha asmaale siyadii siyadii aan gatay ninkaan gata waa adduunyada waa ka tegi anaa adduunyada taagan hantidayda ma ka tagahaayo mana ka taga doono labaatan laba biriya laba cawaa laygu xiray anagoo dhiikar iyo sokor ahaayaan asaldhiga kaaraan laygeyy asaa waxaa layidhi naayaa maxaad ka doontay guryaha oo dowladdu qaadatay aa lay dhahay haddaba ilaahay maqlaa bilaadanka cabsama aniga oo ku dhimaha ninka laga gadaayo ha isku gadanin ninka laga gadaayo ha isku gadanin beri ka maalin aniga asaga labadayna qofaa ku herayso waxay tani qayb ka tahay dhulbaabka xoogan oo ay kooxda ridadu ka wada degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada ku xeeran magaalo madaxda dalka ah ee muqdisho aduminta guryaha iyo boobka dhulka ku yaala caasimada iyo duleedkeeda waxaa amarkeeda bixiyey xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada sida ay horey u sheegeen dadka guryahooda la boobay waad mahadsantahay saadaq shil gaari oo sababay khasaar xoogan oo nafi maalba leh ayaa ka dhacay dalka yuganda wararka naga soo gaaraya dalka uganda ayaa sheegaya in ilaa iyo labaatan qof ay dhinteen halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan kadib markii bas ay saarnaayeen uu shil galay iyagoo kasoo laabanayay safar waxbarasho oo ka dhacay bariga uganda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi dowladda kaafirada uganda ayaa gebi ahaanba hakisay safarada iyo dalxiisyada dugsiyada kadib shilkaasi kaasoo sababay sidoo kale dhimashada hal qof oo weyn saddex qof oo waaweyn iyo in ka badan toban caruur ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay shilkaasi booliiska uganda ayaa sheegay in baska oo ay lahayd king david junior school uu ku sii jeeday caasimadda kambaale kadib safar waxbarasho ay ku tageen sibifalis markii uu shilku dhacayey shilkan ayaa ka dhacay tuulada jakwatiid ee degmada kabashora sida ay boolisku sheegeen baaritaano hordhaca ayaa muujinaya in darawalka uu lumiyey xakamaynta baska taasoo keentay inuu waddada ka baxo islamarkaana uu ku dhaco dhagax weyn kadibna uu rogmado wasiirka dowladaha hoose ee uganda ayaa sheegay in in ka badan siddeed iyo labaatan carruur ah lagu daweynayo isbitaalada waddankaas kuwaasoo sagaal ka mid ah xaaladoodu ay aada u liidato ilaahay hadda lama shaacin magacyada iyo da-da carruurta geeriyootay qofka weyn ee dhintay ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa aasaasaha maamulaha dugsigaasi dadka deegaanka oo goobta soo gaaray ka hor intaysan imaan kooxaha gurmadka ayaa waxay bilaabeen inay dhibanayaasha ka soo saaraan burburka baska muuqaalo ay baahisay laanqeyrta cas ee uganda ayaa muujinaya in qaar ka mid ah dadka badbaaday lagu qaaday baabuurta nooca loo yaqaano bigabka si loo geeyo isbitaalada tuulada shilka uu ka dhacay ayaa waxay ku taallaa meel u dhow xadka uganda uu la wadaago kenya qiyaastii saddex boqol oo kilomitirna u jirta magaalada caasimadda ee kambaala dowladda silibiyadda kambala ayaa ku dhawaaqday in dhammaan safarada iyo dalxiisyada dugsiyada si deg deg ah loo hakay ilaa amar dambe yuganda waxaa si joogtaa uga dhaca shilalka gaadiidka oo dhimasho dhaawacba sababa wadooyinka dalkaasi ayaana ka mid ah kuwa ugu halista badan gobolka iyadoo shilalka badankoodna lala xiriirinayo xawaare sare oo gaadiidka lagu wado gaadiid aan si wanaagsan loo dayactirin iyo wadooyinka oo liita horaantii bishan oo keliya afar iyo toban qof ayaa ku dhintay isku dhac dhex maray bas iyo gaari xamuul ah waqooyiga uganda bishii oktoobar ee lasoo dhaafayna afartan iyo lix qof ayaa ku dhintay shil ay ku lug lahaayeen dhowr gaari oo ay ku jireen laba bas kana dhacay waddada u dhexaysa kambala iyo gulu kulan u dhexeeyey maktabka xisbada wilaayadda islaamiga bay iyo hormuudka bulshada ayaa ka dhacay degmada bulufula ee wilaayadda islaamiga bay bashiir muuxidiin abu ayman ayaa warbixintan ka diyaariyey kulankaasi
أقضني أقضني يا هيئة الأمر يا رجال الحسبة احتسبوا ka aan ka hadlayno faridda macruufka iyo reebidda munkarku waa laba ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee diinta islaamka waa kuwa lagu ilaaliyo caqiidada lagu toosiyo akhlaaqda laguna sugo nabadgelyada bulshada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ummadda islaamka ku sharfay inay noqdaan ummaddii ugu khayrka badneed sababtoo ah waxay dadka faraan wanaagga kana reebaan xumaanta middan oo marag madoonta ka dhigaysa in waajibkan uu leeyahay maqaam sare uuna ka mid yahay tiirarka lagu ilaaliyo wanaagga bulshada muslimka ah sidoo kale islaamku wuxuu si weyn u xoojiyey farida macruufka iyo reebidda munkarka wuxuuna ka dhigay sabab lagu ilaaliyo diinta iyo hagaagga bulshada wuxuu sidoo kale ka digay dayacidda waajibkan maadaama ay keento fidnada faafidda xumaanta iyo ciqaabta guud ee bulshada أنت في الليل البهيم لنا شمعة بل أنت كالبدر أقضني
muhiimadda faridda macruufka iyo reebidda munkarku waxay ka muuqataa dhismaha bulsho nabdoon isku duuban cadaalad iyo akhlaaq suuban ku dhisan faridda wanaaggu waxay dadku ku dhiirigelisaa cibaadada samafalka iskaashiga iyo isjaceelka halka reebidda munkarkuna ay ka hortagto dulmiga fisqiga musuqmaasuqa iyo dhammaan waxyaabaha bulshada burburiya sidaas awgeed bulshada waxaa ku faafa xasilooni caddaalad iyo wada noolaansho wanaagsan si loo xaqiijiyo ujeeddooyinkan waaweyn islaamku wuxuu jideeyey nidaamka xisbada kaas oo ah hay-ad ama mas-uuliyad sharci ah oo u taagan ilaalinta danta guud iyadoo la raacayo shareecada islaamka shaqada xisbadu waxay tahay inay dhiirigeliso wanaagga ka hortagto xumaanta ilaaliso xuquuqda bulshada la socto suuqyada si looga hortago khiyaanada musuqmaasuqa iyo dulmiga islamarkaana xaqiijiso cadaaladda iyo anshaxa bulshada taariikhda islaamka xisbadu waxay ahayd hay-ad muhiim ah oo door weyn ka qaadata hagaajinta nolosha bulshada haddaba iyada oo laga duulayo mas-uuliyaddaasi weyn ayuu maktabka xisbada ee wilaayada islaamigaha ee bay soo qabanqaabiyey kulan weyn oo muhiim ah oo ay ka qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa soo xaadiray mas-uuliyiin culimmo odayaasha dhaqanka aqoon-yahan dhallinyaro iyada oo ay dhaceen jalasaad qaatay saacado kuwaasoo looga arrinsanayay sida lagu horumarin karo shaqada ay hay-addaasi u taagan tahay howlka xafladaha usaame ee degmada buulafula ayaa lagu qabtay kulankan ragga wilaayada islaamigaha ee baay u xilsaaran hay-addan ka soo qaybgalayaasha ayaa mid kasta la siiyey waraaqo uu ku soo gudbin karo talobixintiisa jawiga munaasabadda ayaa waxaa ku dhehnaa degganaan inkastoo ay kasoo qaybgalayaashu ay dhalaalinayeen maskaxdooda si ay u soo gudbiyaan talooyin iyo tusaale waxgal ah wuxuu ahaa kulan nawciyaha oo si aad ay u soo dhoweeyeen dhammaan dhinacyadii ka qayb galay waxaana ka soo baxay aragtiyo talooyin iyo xulul loo baahnaa in la helo wakhti hore codka ugu horeeya idinku soo maqan waxa uu taabanayaa islamarkaana warbixin guud ka bixinayaa kulanka kulankan waa multaqe siisinba marka boorka ka argaytan marka mujtamacaga bulshada lanka targari waa kulun oo oo haqalqaalidi oo maktabka xisbada ee walaayada baay haqalqaali waana maylanka targalay in la kulmo ganacsatada dheergaradka bulshada qaybaha shalduun iyo nuqabada in la kulmo iyo culmaada kadib marka walaalayaal haddii la kulmo walbadana ka dhadhade waa multaqin ay kulun oo tashaawuri isdhaafsini ay marka walaalayaal marka kulunkaas waa maktabkaas xisbada ay walaayada baay qalqaali waxaa markan idinku soo maqan codka sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga kaas oo kelimad qayima ka jeediyey kulanka waxa uuna si gaar ha diiradda u saaray farqiga u dhexeeya muxtasibka iyo mutadawica marka la joogo shaqada xisbada muxtasibka horta waa iisin faacilo waa ixtasaba iisin jii faacilo sida la gorodow eega carabiyada macna ahaana maylan nijeedi af soomaaliyahaan markii la fasirana maylareelan ka ajar gurbiisadow adduunyan weydiiyaana bedel an weydiiyaana maanan weydiiyaanee ciwad oo ilaahay raallaashadiisan hayna kaleed walba kaladan kafadaan iyo maqaaji maylankasee muxtasib af soomaali ahaan markan waa dowrkii cuqaasha waxaana idinku soo maqan codadka ugaas maxamed suufi iyo ugaas ibraahim maxamed isaaq waxay kelimaadkooda ku taabteen jawaanib kala duwan oo ay ka mid tahay in xisbadu ay u dhimriso bulshada qeybahooda kala duwan sidoo kale waxay u mahadceliyeen maktabka xisbada iyo shaqada ay har iyo habeen u hayaan bulshada muslimka ah jazaahum allaahu khayran calana may kale aan mahadnaqaana xisbada oo alxamdulilaahi alamru bilmacruuf wannahyu can almunkar lian xil saaray oo sidii ilaahay aan ka tala galeen aan gududeen jazaakum allaahu khayran asin lana may kale aan ka daraane inayoo ahaadaan dad naxariis badan walaaladii on naxariis badan oo ahaadaan tan kale alxamdulilaahi dad nugeelo dad joon jilacsan yoo ahaadaan tan alla nabishiiison leey fabimaa raxmati min allaahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik dadka oo ummadan jilacsan anayoo naqaadaan dad munafiriin ayoo an naqanee insha allaahu intaasaa kala hadale marka mujaahidiinta guud ahaan may lahaa jazaakum allaahu khayran dadaalkiin allaha siinka darame ajar mudaacafen allaha siin ku siiye horta dadaal badan sabar badan daadihin badan hal isku fadee inay la dadaala magaalada madiina ka dadka naftiisna seexay dadku fadaayaan inay lagna seexeeyo ee mar walbada la sheego baahayin walyaalaha qaarshood dadka bishay ariiru madiila isku dheeradi walaa bulsho macnaha markuu hoog badan leeyi macnaha urmeeraanahe langobo tabargal hordhaangayi waxaa waaye indhima leh dadna usii geesisin dadna usii inka agla badan dadna usii hoog badan walaagas oo kala naftiyo lankadayine iyoona naftiyo langnasteehay qaabka islaamka jidi ee lahagaati iyo lafade allahasi inka dhooro markan waxa uu mikrofoonka soo gaaray dhanka ganacsatadii ka soo qayb gashay kulanka sidoo kalena ah shakhsiyaadka ugu badan ee tacaamulka shaqo dhex maran xisbada waxaana afkooda ku hadlay cabdulaahi moos oo ka tirsan guddiga ganacsatada wilaayad islaamiga ee baay waxa uu sheegay inay si aad owla shaqayn doonaan ciidanka xisbada isagoo dhankiisa jeediyey baakh kale oo ku socda walaalaha xisbada waxaan allah subxaanahu wa tacaala aan ugu mahadinaynaa fadhigan annaga haddaannahay ganacsati ahaan wada shaqaynta oo dhinaca xisbiga si fiican iyo si wanaagsan iyo tacaamul wanaagsan naga dhexe waay sababtoo ah in kor loo qaado la shaqeeyo taas waa wax nagu waajib ah marka annagana insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno aan kor ula qaadno aan ololayno diyaar bauna insha allahu tacaala
sidaas ayuu ku soo idlaaday kulankii qada sharafta ee hordhaca ahaa misena lagu gorfeeyey arrimahan aad dhegtiinna uga soo bogateen kolkii lagu kala tegayey majliskan wax ugu badan ee ay dhaguhu maqlaan waxay ahayd in ka soo qaybgalayaal badan ay codsanayeen in kulammadan oo kale la badiyo si wax badan looga faa'iido la iskuguna soo dhoweeyo xisbada iyo bulshada si ay u dhex marto wada shaqayn qurux badan waxaa loo ballamay kulan xiiso badan oo mas-uuliyiin iyo culimmo ay ka qaybgelayaan laguna soo gebagebaynayo kulankii nowciga ahaa ee uu soo qabanqaabiyey maktabka xisbada wilaayada islaamiga ee baay
munaasabo lagu daafurayey madaraso cusub ayaa ka dhacday degmada jilba wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed nuubow ayaa tafaasiisha warkan haya waxay ahayd munaasabadda lagu furayey madarasada xifdinta qur'aanka kariimka ee abuucamri albasri oo ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe madarasadan ayaa si gaar ah loogu tala galay ardayda soo dhammaysatay akhriska qur-aanka kariimka una gudbaya marxaladda xifdinta qur-aanka kariimka إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مدعي عبد الله حسن قرآن قراءة سلمي مدرسة أبي عمر بصيري أنا كيف دي أروح magacay waxaa cabdisalaan aadam inaa madrasadahore qur-aanka soo dhimey inaa madrasadahan soo gala abi camar albasari inaa ku xifdiyaa rabaa magacay waa cawad cimraan bashiir qur-aankana hore usoo dhameey ama halkan ku xifdiyo haaraa madarasada furitaankeeda waxaa ka soo qayb galay culimo maamulka madarasada macallimiin waxgaradka waxaana ugu horreyn munaasabadda kelimad wacdi ah ka jeediyey sheekh maxamed balli وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله سبحانه وتعالى وما هذه السكالة كلهم كان السقوكا يا كاني معنيه سنة وياهي مدرسة عسب إيه أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن آد أيان وفرحنا مركز تا مدارس صوبيرية وأنا إلهي سبحانه وتعالى فضلك يسويان ثم waxa lagu baranayo inuu yahay kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala humma haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fududeeyey oo uu sahlay rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay walaqad yasarna alqur'aan qur-aanka waa sahlay waa fududaynay walaalayaal madaaristu waa soo biirayaan wilaayaadka oo dhan mar kasta waa la furayaa marka madariso la furana waa khayr iyo wanaag ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo kordhiyey
dhankiisa maamulaha madarasada abuu camri al basri ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada loo aasaasay madarasada iyo qorshaha ay higsanayso mustaqbalka dhow ilaahay subxaana wa tacaala mahad iskale magaliga muslimiin noo nimceeyey nimcooyin fara badan oo lasoo koobi karay madarasada magaceeda waxaa la yidhaha abuu camr al basri saad maqlayseen shicaarna way leedahay shicaarkeeda waxaa waaya رفع الأمة من ظلمات الجهل إلى نور العلم إن شاء الله تبارك وتعالى وحرجينا إلى سبحانه وتعالى أشعار أوصل منه نغرق مدرسة وحال لغو تلقالي أرداد قرآن كده ميس وقت كوبان هذا وحال لغو تلقالي قرآن كحفظ دوران إن شاء الله تعالى إلهي نحن خرجينا ونغو كالمه qaar ka mid ah nabadoonnadii ka hadlay munaasabadda ayaa bogaadiyey furitaanka madarasada iyaga oo macallimiinta ku dhiirigeliyey inay gutaan mas-uuliyadda saaran waan ku faraxsannahay madrasada cusub oo noo soo biirtay abuu camar albasri maalmaha madrasaadku ay tiro badan yihiin ilaahay raxmaanka ee ku mahadsan waxa lagu helayna waa